jaamac adigii dhammaan codka voice of america waan uga mahadinaya waraysigan doorashooyinkaas waxay dhacayaan juun toddobadeeda waxba kama dhimana runtii kambeyn xoog laa socda dadka soomaaliduna aad bay uga dhex muuqdaan maxaa yeele musharaxiin baa jira soomaaliyeed oo ka sharaxan magaalada toronto laba khiyaar ah oo ka mid ah ragga magaalada xisbi baa haystay meesha liberaal ah xisbigaasi runtii waxyaabo badan uu qabtay oo dan ugu jirto dan yarta waa jirtaa waxyaabo badan oo ku bariiqday oo lagu haysto oo lagu nacayna way jiraan marka waxaa moodaa dabayl change inay socoto dabayshaasi marka xoogeeda intay tahay ku xirnaan doontaa qolada conservative-ka ah oo darkford nin la yidhaahdo uu hogaaminayo ilaa hadda wax platform ah ee lasoo shirtageen ma leh isaguna waa nin yacni mataqaana waxyaabo badan waa ka warqabtaa meerkii wuxuu la dhashay magaalada toronto oo xoogaa waxyaabo badan liability ah oo isaga caqabada ku noqon kara buu wataa marka qolada n d b da la yidhaahdo oo xisbi mataqaan socialist oo kalea baad moodaa hadda inay codka ku sarreeyaan sida la saadaalinayo kolley wixii soo baxaba waxaa loo badinayaa dowlad minority inay soo baxdo darkford waxaa tidhi waxa uu la dhashay duqii magaalada hore rob ford oo geeriyooday dhib badanna ay dadku ku qabeen waxyaaba badan oo lagu eedeynaya jireen carabka waxaad ku dhafatay xisbiga liberaalka oo shan iyo toban sano soo talinayay wakhti badan hayey maamulka gobolkaasi wax badanna way qabteen wax badanna way ku bariiqdeen inoo kala qaad waxyaabaha ay ku bariiqdeen baan ku hormarayaa waxyaabaha ay ku bariiqdeen waxaa ka mid ah maamul xumo badan oo bahsan dhinaca corruption na ha u darnaato arrintii dhinaca korontada iyo arrin kale oo dadku ka soo horjeedaan weliba waalidiintu ka soo horjeedaan oo ah in iskuulaadka carruurta lagu barayo waxyaabahan sinjiga ku taxalluqa naagta hadda meesha haysatana waa dadkan arrimahaas iyaga ah ka tirsan marka aad baa dadku familadu waalidiintu uga soo horjeedaan in carruurtoodii wixii waalidku inuu baro ahayd ay qof weliba siyaasadda dhinaca u janjeertaa ay ku soo khasabto in iskuulaadka lagu dhigo arrintaasi dad badan bay taabatay oo conservative ama value family value leh oo carruurtooda iyo mustaqbalkooda raba waxyaabahan inaan la barin oo lagu abaabin intaasi waa dhinac ay ku liitaan dhinacyada ay ku fiican yihiin oo ay qabteen saddex qodobbaa ugu waaweyn runtii marka la sheego qodob wuxuu yahay jaamacadihii oo ay bilaash ka dhigeen marka caruurta dhalinyarada danyarta ah markay iskuulka sare dhameeyaan awal cag iyo deyn bay qaadan jireen lacaga aad u fara badan bay geli jireen laakiin generationka hadda dadka danyarta ah bilaash bay jaamacadda ku dhiganayaan arrin marka aad u weyn oo annaga run ahaantii aad aan u danayno dadka soomaaliyeed weeye arrinta labaad waxay tahay dhinacii caafimaadka dawada oo dawadii ay bilaash ka dhigtay dhalinyarada da-doodu ka yartaa shan iyo labaatan sano guri kastoo soomaaliyeedna shan lix caruuraa jooga lacag aad u fara badan baa ku baxda mataqaanaa dawada iyadoo caafimaad caruur qabaan baa dawada yar oo lagu qoro hal mar markaa tagtid siddeetan dollar boqol dollar lagaa qaadanayay familigii marka ama hal qof ama labo ka jiran tahay oo asbuuc kasta taagan farmasiga oo dawo iibsanaya waad fahmi kartaa lacagtuu seef garaynayo arrintaasna waa arrin aad u weyn oo xisbigana noo sameeyey tan ugu dambaysana waxay tahay qodobka ah minimum oo koo iyo toban dollar ahaan jiray oo inflation badan wadanka ka dhacay oo sicir barar uu dhacay batroolkii kacay raashinkii kacay oo aan muddo dheer la kicin inay kor u qaaday oo afar iyo toban dollar ka dhigtay arrintaasna waa arrin ay danaynayiin dadka danyarta ah oo soomaalida ka mid ah minimum wageka waa lacagta ugu yar ee dadka tabarta yar ee ugu yar ee ku shaqayn karaan saacadiiba marka haddii aan usoo gudubno dhinaca soomaalida oo halkaas aan uga tagna xisbiyada tartamayo gobolkan ontario waxaa ku nool soomaalida ugu badan ee canada waana dhulkii lagu soo horreeyey markii laga reebo magaalada montreal maxay soomaalidu danaynayaan oo ay ka filayaan xisbiyada tartamaya xaggayse u janjeeraan soomaalida iyo dhammaan dadka kale oo minoritiga ah oo immigrantska ahi xisbigan liberaalka waa sida idinka democratska oo kale dhehdiin baa iska daldasha codkooda bilaa shuruud hadda maadaama n d b ga ay xoogaa quwad leedahay dad badan baa laga yaabaa inay codkooda n d b ga siiyaan laakiin khatarta taasi leedahay waxay tahay markay saddex xisbi meel ku dagaalamayaan oo xisbigii saddexaad oo liitay ah codkaagii siisid labadii cod labadii xisbi oo kale ka go-antay badanaa marka codka n d b ga aadaya wuxuu ka go-an tahay liberaalkay ka go-an tahay conservative-ku sida republicanka maraykankaba base adag bay haystaan oo dad mucayana boqolkiiba afartan dadka xisbiga ka tirsan baa u codeeya basekoodu marka waa solid marka waxay ugu darsamaa waa wax yar wixii ka dhimaan waa wax yar laakiin liberaalka way cidda wax badan ku luus garaynaysa marka markaanoo kale annagu haddaan nahay odayaasha jaaliyadda waxaan jaaliyadda ku baraarujina wax laho strategic voting oo ah codkaagaas inaad ku fakartid haddii uu dhinaca kale aado xisbigaasina soo bixi waayo waxa dhexdii ka soo baxaya conservativekii marka arrintaa waa arrin baalansi u baahan marka wacyigelin badan baa socota soomaaliduna waa dad very focal ah dhinaca siyaasadda walow unity aana dhihi karin soomaalidu intay shirtay xisbi hebel aan siino inaysan jirin laakiin waxay u badan tahay majority inay liberaalka siiyaan qaarna ay siiyaan n d b ga ugu dambayntii soomaalidu maxay ku xulan kartaa haddii aan deganahay xaafad laga yaabo inay soomaalida ku badan tahay ama ku yar tahay oo aan kanadiyan ahay coodkina aan dhiibanayo ontario maxaan ku kala xulan karaa saddexda xisbi waxaad ku kala xulan kartaa midna waa inaad xisbiga fiirisid xisbigaani muxuu dan jaaliyadeydii soomaali ahaan ama immigrant ama muslim ama madow kooxo badan baynu ka tirsanaa communitiyaal badan muxuu faa'iido ku qabaa iyo aniga ka shaksi ahaan aniga iyo familigeyga maxaan dan ku qabnaa horta qofku taa inuu isku weydiyaa fiican taasi marka waa platformka xisbiga iyo ahdaaftiisa midna waxay tahay liaderka xisbiga liader ma yahay mataqaanaa aan fahmi karno annaga wax noo qaban karo dan inoogu jirto tan ugu dambaysaana waxay tahay qofka xaafadayda xubinta baarlamaanka ka ah muxuu jaaliyadeyda iyo dadka xaafadaa degan iyo aniga ka qoys ahaan iyo shaksi ahaan faa'iide ii leeyahy marka haddii hadda tusaale ahaan oo kale liaderkii liberaalka dad badan baa kasoo horjeeda waa la nacay taa micnaheedu maaha marka anigu xubintii baarlamaanka oo laga yaaba ina dan iigu jirtay oo jaaliyadii soomaalida u adeegi jira oo xiriir fiican aan la lahayn hadda matalan xaafadda aniga deganaha otosood gabar soomaaliya xafiiskiisa ka shaqaysa matalan dano badan baa jira oo aan dan noogu jirto marka shaksiga xaafadaada inaa adigu ilaashatid adoonba xisbigii guudba u danaynen danbaa marka ku jirta marka arrimaha leerska kala duwan ama lensaskaas kala duwan in qofka eego iyo angaleskaas kala duwan bay u baahantay farax cismaan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay adaa mudan jaamac